subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka ad wararkaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte oo ku sugan dalka maraykanka ayaa sheegay inuu la kulmay mas-uuliyiin kala duwan islamarkaana ay muuqato in caalamka ay ka go-an tahay sidii loo xoojin lahaa in soomaaliya ay cagaheeda isku taagto islamarkaana ay ka baxdo dhibaatadii ay muddada dheer kusoo jirtay waxaa kaloo uu sheegay in qaab cusub ay ula macaamili doonaan hay-adaha iyo wadamada caawiya soomaaliya wariyaha v o eda ismaaciil farjar ayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka waraysi la yeeshay kadib kulan uu la qaatay jaaliyada soomaalida ee ku dhaqan magaalada washington d c iyo gobolada ku hareereysan ugu horeyna waxa uu weydiiyey ujeedada socdaalkiisa maraykanka
ujeedada safarkeyga waad madsanta ismaaciil waxay ahayd waxaa lanagu soo casuumay shir ay bangiga adduunku uu qabanayey oo ku saabsanaa dowladaha ka soo baxaya dagaalada iyo sidii maxaa la dhahdaa loo loo wax loogu qaban lahaa iyo qaabkee ugu wanaagsan marka taasaan nagu soo casuumay run ahaantiina aan qayb weyn ka qaadanay soomaali ahaan oo yani waxyaalihii horumarkii ay soomaaliya samaysay iminka muddadii ugu dambeysay meeshana lagu soo bandhigay oo lagana hadlayay si gaara looga hadlayey qadiyadda i d pska ama dadka ku barakacayaasha ku barakacay dalka gudihiisa taasay ahayd qadiyadda ugu weyne laga sii hadlayay waan gartay marka waa timaadeen meeshii waa dhinacyo kala duwan intaa ku mid kaanood meelo kala duwan baad la kulanteen maxaa kulanada idinka soo baxay wallahi horta runtii waxaa nooga soo baxay laba arrimood arrinka arrinka ugu horeeya waxa weeyaan in loo hayayo soomaaliya inay horo hore u marto in raqabad aada iyo aada u weyn loo hayo ugu muhiimsanaya meesha ka soo baxdayna waa taa cid kastaana ay doonayso in la arko soomaaliya ka soo baxday oo ka soo kabatay burburkii iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa ee muddadii iminka soddonkii sana ugu dambeysay la haystay in markaa ay ka soo kabanayso ayaa runtii taasaa ugu weynay arrinka labaad waxa weeyaan waxaa noo soo baxday in loo baahan yahay in qaabkii hore wax laga bedelo hadday noqonayso oo weliba gaar ahaan hay-adahan caalamiga ah sida bangiga adduunka i m f ta kullahu ananaguna ku boorinayno kulahayn war ma soconaysid ma soconaysa in qaabkii hore ee aada waxu bixin jirteen ama aad waxu siin jirteen inay soconayso mataas ma dhacayso waxaa la doonayaa in waaqica taagan maanta oo ah dowladaha sida maalan soomaaliya ay ka mid tahay loo baahan yahay in la keeno ama la siiyo taxgelin gaara oo loo abuuro yacni nidaam ay ku heli kari lahayd maxaa la yidhaahdaa horumarka dhaqaalihii horumarka uga ka qayb qaadan lahaa in markaa loo helo taasaa waxyaalaha ugu waaweyn runtii kala hadalay aad moodanaya inay dhagaha u fureen ay taas ugu fiiwen waan gartay intii xafladan oo kale casho sharafta lagu sameeyey adiga iyo waftigaagaba ay socotay kol waxaa sheegtay in dhinaca amniga oo kale oo marar kala duwan laga hadlo inaad wadaan dibaqaabeyn oo gaar ahaan qaabdhismeed qaabdhismeedkan cusub muxuu yahay runaantii waxaan iminka ugu muhiimsan ee la doonaya waxawey in wax laga bedelo qaabkii hore sida waxaa jirtaa in iminka in muddaba aan ka shaqaynaynay ama dowladdu ay ka shaqaynaysay sidii loo heli lahaa waxaa la sameeye waxa la yidhahda national threat assessment ama qayb lagu eegayo waxyaalaha khatarta ku ah amniga kabacdina loo gudbay oo la sameeyo waxa la national security policy ama siyaasadda lagu hagayo amniga taana la rabo in lagu dhiso qaab inuu architectureka lagu dhiso amniga oo su-aashu ay tahay in la isweyjiiyo maxaynu u baahan nahay amni yani ciidan intee leg baa loo baahanya booliiska iyo militariga iyo kulle la eego markaa taa lagu xisaabtamo inagoo eegeyna kolba yani qof walba yani in la eego dhaqaalaha soo gelaya oo lagu saleeyo markaa dhaqaalihii waanay noqon wax cid maalin walba cidi kaaga kaabayso laakiin ay noqoto waxaad adigu isku filaanaysid ood adigu ku tashanaysid oo markaa beri ka maalina noqota maxaa la yidhaahdaa ciidamada aad u baahan tahay ee kusugi lagu sugi karayo amniga taasaa ugu muhiimsan aan u wadnay imka muddan aan ka shaqeynayna haddaale gabagabadii waxaa jira waxyaabaha dadku aadka u dhalina waxaa ka mid a dowlado badan baa soomaaliya la shaqeeya gaar ahaan dhinaca amniga haddee turkiga ciidamuu taba tababara waxaa laga yaabaa masar laftigeeda mararka qaar dee uu xataga saraakiil waxaa jira maraykanka yurub dalal badan baa ka gacan ka geysta haddana waxaa la yidhaahdaa ma midaysna dalalkaas oo ninba meel bud haddana ma jira qorshe ay xukuumadda ugu tala gashay ama ka fikirayso inay ku midayso arrimaha si amniga wax loogu qabto haa oo maxaa la yidhaahdaa waa waxyaalaha ay siyaasaddan ay hagi doontay ka mid tahay oo ah in la mideeyo tababarka markaa tababarka marka la mideeyo dowlad walbaaba marka ay wixii ay taakuleyn ay ka samaynayso dhinaca tababarka ay u isticmaasho waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahda tababarka loo sameeyey in lagu lagu lagu tababaro ciidamada taasaa keeni doonta insha allahu tacaala inay markaa midoobaan qaabka loola qaabka loo dhisayo qaab dhismeedka iyo tababaradooda iyo kulle waxaasoo dhan waxay noqonaysaa waxyaalaha ay siyaasadda aan doonayna inaan imanka sameynaa ee hagi doonta ayay noqon doontaa haddii aan la idmo markaad ka eegtid shirarkanaad gasheen ma jiraan wax caawimo ah oo ama doorashooyinka ama amniga laydinka siinayo ilaa hadda maraykanka ama kulanadan kale ee caalamiga ad gasheen horta run ahaantii dee anu waxa ina ugu muhiimsaneen u nimid waxay ahayd in ka qaybgalka shirkaas marka shirarka kalena uun in lagu xasuusiyo laakiin ma ahayn imanka inaan dhaqaalo ka helo laakiin waxay ahayd inaan la nimaadno oo dib markan imanka ku noqono dalkii qorshe lala yimaado qorshahaasna markaas uu noqdo ka ilaahaydankii ay dowladuhuna nagula shaqayn doonaan haddii alla kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar cate oo magaalada washington ugu waramayey ismaaciil xuseen farjar